wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada maamulka somalilan ayaa deegaanada hoostaga magaalada oodweyn ee gobolka daadmaren ka sameeyey howlgal looga hortegayo jarista dhirta iyo shiitaanka dhuxusha howlgalkan ayaa waxaa wasaaradda ka garabsiiyey ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada oodweyne ee gobolka daadmareena cabdiqadar odowaa xaaji yuusuf iskuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada maamulka somalilan ee gobolka mudurjeex ayaa ka warbixiyey howlgalkani ay sameeyeen isagoo oona digniin u diray cid walba ee ku mashquusha jarista dhirta isagooona sheegay in ay tilaab weyn ay ka qaadi doonaan waxaanu ku jiraa howlgal ilaalinta deegaanka ah iyo la dagaalanka dhuxusha waxaanu ka howlgallay tuuladan habaasweyn iyo cabdi faarax dhexdooda annagu walow kas nin kastoo ay rabadaan tahay waanu shaqaynaa waxa weeyaan marka geed qoyan oo la jaray naloo soo sheego ama deegaan dhibaato la dhibaateeyey waxa weeyaan ama habeen ahaato ama maalin ahaato markaasaanu dhaqaaqnaa howlka howlgallaa iyadoo warbixintan uuna soo siiyey xubin foolistariga ka mid ah oo iminka nala joogta waxa weeyaan howlgalkii waanu ku guulaysanay waa arkaysaan dhuxushaa naga dambaysa oo ah dhir qoyan oo la garaacay ayaanu meesha ku qabannay oo ku shidaynaa wixii kale aanu aragnana waa ka howlgelaynaa waxaanu uga degaynaa oo in badan aanu u dignay oo aad mooddaa dadku inaanay caadiba ahayn inay deegaankaas dhibaatada ka daayaan saacad walba waanu siinaa digniinta haddana waxa weeyaan dadkii waxaad mooddaa inaanay wax maqlaynin runtii annagu ka daali mayno wixii deegaanka dhibaatada ku haya annagu sharcigaanu maranaynaa habeenii maalin waa ka howlgelaynaa jarista dhuxusha iyo xaalufinta deegaanka ayaa ah mida aada ugu soo badbadanaysay inta badan deegaanada maamulka somalilan taasi oo keentay in dhirta la qalajiyo ama iyadoo qoyan mararka qaarna la jaro si looga shido dhuxusha